waxaa khadka haatan si toosa ugu jira isaga oo ku sugan gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka cali cabdi boor cali kusoo dhowow wadajir radio waa dhowhay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdicasiisow cali dhibaatooyinka laga soo sheegayo degmada afgooye waad maqlaysaa oo ilaa iyo dowladdii federaalka ayaa xaaladdu haatan ay dul tagtay oo wafdi deegaanka ah oo xaqiiqa raadina oo labada gole ka kala tirsan ayaa meeshii aaday ayadoo meesha dhibaatadeediina haatan ay sheegayaan in ay soo dhegaysteen shacabka marka waa maxay aragtida qurba joogta reer afgooye ee ku aadan arrimahaas cabdicalcasiis aad iyo aad baad umahadsan tahay run ahaantii marka aan maaragta on ka hadlo arrimaha ka dhacayo degmada waxay salka ku hayaan kadib markii shan muddo shan iyo labaatan sanadood ah ay ka dhaceen meesha dagaalo sokeeya ay hore iyo gadaal isugu mareeyeen dadkii ku lulamayay maaragta dawladda oo kuwaas oo ahaa habargidir iyo afgaal iyo daarood intaba macnaha hawye iyo daarood marka taa waxay sababtay in maaragta oo degmada maamulkeedii iyo maaragta degmada dhaqaalaheedii iyo maaragta iyo xubnihii laga rabay in dadkii deegaanka ay ka shaqeeyaan dhammaanba la faramaroorsado oo ay ka taliyaan dad aanu deegaanka u dhalan marka qabiilka ugu weyn oo ah qabiilka galadiga la yiraahdo degmada afgooya dega oo hana degmadaas waxaad arkaysaa maaragtay in maamul haddeer ka jiro meesha hataa oo sideed iyo toban xubnood ah ay ka yihiin laba xubin oo keliya taasna waxay kutusaysaa in maamulkii degmada laga faramaroorsaday dhaqaalihii laga faramaroorsaday siyaasadii laga faramaroorsaday arrimihii bulshada laga faramaroorsaday hay-adihii samafalka ee maaragta dadka dhaqaalaha sida ahaa dadka tabaalaysan ay ku jiraan gacan dad shisheeya aan degmada u dhalan oo aan shaqo ku lahayn iyadoo intaasi weliba dadka shacabka reer afgooya ay usii adkaysanayaan ayaa haddana waxaa usii dheeraaday hubsi dhac dil boob loo geysanaya dadka masaakiinta ah ee beeraleyda ah ee ku nool degmada afgooye haddeer tusaale ahaan markaan ku tuso albaabka keliya oo oo dadku isku dhaafaayeen oo ah bundada yar waxaa taala isbaaro oo ay leeyihiin maleeshiya beeleed oo ay ka qaataan baadka lacag canshuur oo aan caadi ahayn dadka masaakiinta ah oo beeraleyda oo meesha ku dhaqan taasma taasina waxaa ka dhiibeeyey dhalinyaradii u dhalatay degmada afgooye waxay isku abaabuleen in ay banaanbax ka sameeyaan banaanbaxii markay sameeyeen taliyaha ciidanka booliiska caaliin oo maaragta ka amar qaadanaya taliya ku-xogeenkiisa oo ah nin afgaalo wacayfo ah ayaa wuxuu soo xirxiray dhalinyaradii banaanbaxa soo abaabushay taasna waxaanu arkaa in ay tahay caburin ka imaanaysa dadka madaxda ah oo gobolka oo degmada loo soo xilsaaray kadib markii taas dhacday ayaa shir waxaa lagu qabtay degmada lafoole oo ay qabteen dad guruub ah oo ay ka mid yihiin xasan dheisow oo afgaal ah warsangeli ah cumar farig xogayaha oo dawladda hoose ah iyo nuur xoor oo sacad ah iyo nin aad iyo aad u xun oo garmaqaato la yiraahdo dadka dhameeyey oo dadka dildilo oo maaragta beeraha ugu tago haddii ilaaha yiraahdo waxaa kaloo kamid taha taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska oo asagana kaan hore usoo sheegay wacislaha ah iyo amiin waxay go-aan ku gaareen in ay ku caburiyaan dadka xodkoodii amba ay rabo dadka dhibaatadooda ka hadla in ay xodkooda ku caburiyaan amba wixii dhaqdhaqaaqa oo dhalinyarada degmada ay ka sameynayaan meesha in ay istaajiyaan waa tahay cali cali hay-adda xuquuqda aadamiga u dooda ee deegaankaasi kale asyle ayaa horay waxay uga warbixisay arrimahan hadda aada dul istaagtay bal warbixinada arrimahan laga bixiyey iyo weliba marka laysku soo hooriyo madaxda maanta tagtay maxaad is leedahay arrimaha ka taagan afgooda isbedel noocee ayaad filaysaa
kolley madaxda maanta meesha tagtay run ahaantii waxay u badan yihiin madax degmada u dhalatay waana ay soo arkeen dhibaatada meesha ka jirta odayaal badan la kulmeen wixii xaqiiqda wixii xaqiiqo ah oo meesha ka jira ayaana loo soo sheegay marka kulley waxaan filayaa in wax isbedel ah ay ka imaan doonaan meeshaas ayada ahy aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cali cabdi boor oo ku sugan gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka iyo ammaano allah